إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeeniraadiyaha alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah ku dhowaad lixdan askari oo ka tirsan dowladda federaalk iyo kuwa maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalo maalintii shalay ka dhacay duleedka baydhabo dowladda federaalk ayaa si adag u cambaaraysay weeraradii xalay xukuumadda shiicada iiraan ku qaaday saldhiguu maraykanku ku leeyahay dalka qatar wasiir ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in shirkado shisheeye ay iska guranayaan kheyraadka dalka soomaaliya ciidamada shisheeye ee ugandha ayaa dad beeralay ah waxay ku dileen deegaan dhacaduleedka magaalada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose intaasuna dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada aan caawa idinkugu hayno warka habeen haddana u diyaargaroowa faahfaahinta qodobada aan idiin soo sheegnay
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqo duwacan waa habeenimo arbaca sagaal iyo labaatanka dulxiji sanada kun afar boqol lix iyo afartanka dhanka kalena ku aastaysan afar iyo labaatanka bisha lixaad sanada laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan ku dhowaad lixdan askari oo ka tirsan dowladda federaalk iyo kuwa maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalo maalintii shalay ka dhacay duleedka baydhabo faafaahin qodobkan ku saabsanna waxaa inoo haya wariyaheena haashin cabdinaasiir ku dhowaad lixdan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalo shalay ka dhacay duleedka magaalada baydhabo tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa weeraro cagmarina oo shalay aroortii hore ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen xeryo askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay xeryaha la weeraray oo laba ahaa ayaa waxa ay ku yaalaan deegaanka burjaad ee dhaca duleedka magaalada baydhabo waxaana weeraradan ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar kabiina u dhigay askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed kuwaas oo gurmad ahaan u soo aaday xeryaha cagta la mariyey kadibna waxaa wadada u galay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ku qasbay inay dib ugu laabtaan magaalada baydhabo iyagoo khasaare dhabarka ku sita tirada askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed looga dilay weeraradii shalay ka dhacay deegaanka burujaad ayaana waxa ay gaartay saddex iyo labaatan askari oo ay saraakiil ku jiraan halka looga dhaawacay soddon iyo lix kale oo iyagana ay saraakiil ka mid yihiin xubnaha lagu dilay weerarkan ayaa waxaa ka mid ahaa miris isxaaq baraar oo ahaa taliya ku-xigeenkii ciidamada taraafikada ee gobolka bay ugu magacownaa maamulka la baxay koonfur galbeed maxamed leesi oo isagana ahaa sargaal xidigle ah iyo nuurow shiimow oo isaguna ahaa sargaal kabtan ah halka kuwa dhaawacyada ay soo gaareenna oo ku jiro sargaal kale oo xidigle ah kaasoo magaciisa lagu soo gaabiyey iimaan waxaa jira maxaabiis hub iyo agabyo military oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda federaalk ayaa si adag u cambaaraysay weeraradii xalay xukuumadda shiicada iiraan ku qaaday saldhiguu maraykanku ku leeyahay dalka qatar faafahinta warkanna waxaa halka kasoo jeedinaya wariyaheena cali aadan tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii ay xalay xukuumadda shiicada ah ee iiraan ku qaaday salgigyada militari ee maraykanka uu ku leeyahay magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar ayaa waxaa isa soo taraya dowladda federaalka iyo xubnaheeda oo cabbaareynaya weerarkaasi war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa lagu sheegay in si adag ay u cambaareynayaan weerar ay cudwaan iyo xadgudub ku tilmaameen oo ay iiraan ku qaaday xarumaha ciidan ee maraykanka uu ku leeyahay magaalada dooxa war ka soo baxay dowladda federaalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkan uu wax u dhimayo waxa loogu yeero qawaaniinta caalamiga ah islamarkaan uu xadgudub ku yahay madax bannaanida dalka qatar sida ay hadalku dhigtay dowladda federaalka ayaa la aaminsan yahay in arrintan ay ugu leedahay sidii ay maraykanka iyo qatar ugu heli lahayd kaalmo dhaqaale kadib markii ay dhowaan xaqiijisay in shisheeyaha caalamka ay ka jirteen dhaqaalihii ay horey ugu heli jirtay wasiir ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in shirkado shisheeye ay iska guranayaan kheyraadka dalka soomaaliya waxaa warkanna faahfaahintiisa la diyaara waryaheena farxaan cali cabdulaahi axmed macalin fiqi wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk ayaa sheegay in shirkado shisheeye ay iska gurtaan kheyraadka dalka sida dahabka iyo kalluunka qaar ka mid ah gobollada ay ka gurtaan ayuu si gaar ah carabka ugu dhuftay waxaana ka mid ah gobollada sanaag iyo baay sanaag iyo bay meel kasta dahabka waa laga gurtaa shirkadaha ajnabi ah ayaa guranaya dahabkuna dee waa midka waxa ugu qaalisanba marka eh, kalluunkii ha sheegin si kastaba dalka soomaaliya oo lagu tiriyo inuu ku jiro waddamada farakutiriska ah ee hodanka ku ah dahabka macaadinta noocyadeeda kala duwan iyo kalluunka ayaa badi taa beddelkeeda waxaa ka faa'iidaysta reer galbeedka iyo waddamada carabta dahabka ayaa meelaha laga helo lagu sheegaa gobollada sanaag baay hiiraan iyo labada shabeelle haddaba iyadoo aan si rasmi ah loo ogeyn inta sanadkii laga dhoofiyo gudaha dalka ayaa waxaa xogo la daabacay tilmaamayaan in waxa ugu badan ee soomaaliya laga dhoofiyo tahay dahabka iyo macdanaha qaaliga ah sida ay qortay hay-adda loogu yeero la socodka dhaqaalaha adduunka waxgaradka bulshada ayaa ku talinaya in ummadda soomaaliyeed garato sida loo ilaashado khayraadka ku jira dalkooda kana hortagaan shisheeyaha curyaaminaya dhaqaalahaasi dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imanayaa raadiyaha alfurqaan ciidamada shisheeye ee uganda ayaa dad beeralaya waxay ku dileen deegaan dhacaduleedka magaalada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose faafahinta qodobkanna waxaa inoo haya waryaheena mubaarak cumar wararka ka imaanaya duulaadka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in halkaasi saacadii lasoo dhaafay lagu diiday dad beeraley ah ciidamada shisheeye ee duulaan gardaradaha ku jooga soomaaliya gaar ahaan kuwa ka socda dalka uganda ayaa waxay si bareerha duulaadka afgooye ugu dileen saddex ruux oo shacab ah iyagoona midkoodana nolosha ku gubay saddexdaani qof xilliga la dilay waxay ku sugnaayeen beerahooda oo ku yaala duulaadka afgooye xiriiryo kala duwan aan sameynay ayaa waxay inoo suurgashay inaan helno mid ka mid ah helada dadka ay xasuuqeen ciidamada uganda waxauna ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen nimankaasi ciidanka ugandeska anigoo niman walaalahay ah oo la dhahayo cusmaan xuseen abu la dhahayo oo ayagoo saddex nin ah oo beertooda caano caano ah oo beertooda ugu dhisin ayay shalay gaalishii meesha ay ku guureen meesha ay ku guween meesha ay u tageen inta waxaa lagu aasay magaalada mariiri saddex ruux waan saddex ruux saddex ruux saddexdoo ruux waxaa dilay gaalisha gaalisha dalkaalku gub buushkii oo gaale ah, buushkii beeraha ugu gaalay ay ugaandheerka meeshuu ku korguy dadka waxay joogeen beeraha salaaxa dhexdiisa buusha ugu yaalo magacyaalkooda nin waxaa la yidhaahay cabdismaan xasan sidoo kale waxa uu fariin u diray bulshada soomaaliyeed si gaar ah dadka ku nool gobolka shabeellaha hoose isagoona ugu baaqay inay iska dhiciyaan ciidamada shisheeye ee kusoo duulay dalkooda
gobolka shabeellaha hoose waxaan ugu baahan celinaa in gaalishaan halaha inaan saaqato in anagin xog inaan iska saarno aan iska celino nin walbo sidhig oo sidhiyo inaan ka kaco in gaalishaan inaan iska qaban allah naga qabo doono askartan ayaa u dhashay waddanka uganda kuwaasoo duulaan gardaraha ku jooga soomaaliya iyagoona marar badan gobolka shabeellaha hoose ku gumaaday dad beeraley oo aan waxba galabsan tani ayaa ka mid noqonaysa dhacdooyinka foosh xun ay ku kacaan ciidamada uganda ee kusoo duulay dalkeena kaasina wuxuu ahaa waryaheena mubaarak cumar oo inooga waramayay ciidamada shisheeye ee uganda oo dad beeraley ah ay ku dileen deegaan dhaca magaalada afgoyo ee gobolka shabeellaha hoose dhegaystayaal intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa warkii habeenaad kala socoteen raadiyaha alfurqaan kuna dhegaysateen qodobo kala duwan